wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington qodobada aan caawa idinku hayana waxaa ka mida sheekadii adeegto oo haatan maraysa in qoyskii ay maryan la joogtay ka war helaan inay uur leedahay balse caawa ayay arrani taagan tahay marka la ogaado in ninka reer kalihi falkaasi fuliyey waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii fannaanadda sahra dawo iyo qodobo kale waa caawa iyo cawayska aynu ku bilowna ee goor dhoweyd intaanan istuudiyowga soo gelin waxaa magaalada xiingalool ee gobolka sanaag barnaamijka caweyska washington kala soo xidhiidhay mursal siciid oo ah macallin dhinaca suugaanta ku xeel dheer kana mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington mursal kusoo dhowow barnaamijka caweyska maxaad jeclaan lahayd inaad nagala qayb qaadato magacaydu waxa weeyaan mursal siciid cali waraabaa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada xingalool gobolka sanaag barnaamijka caweyska waxaan kaga qayb qaadanayaa maanto ku saabsan gabdhaha soomaaliyeed ee dubkii iska bedelay ilaahay subxaana watacaala uu siiyey iska bedelay oo sun iyo maaragtay kimiko iskaga bedelay geeraar aan maaragtay kula talinayo baan kaga qayb qaadanaya waa tahay bal markaa geeraarkaasi haddii aad xoogaa nooga tibix siiso waxaan idhi hadlayahow diyaarada dusha maxaa u mariseen dubkiinii waanaa ee daalimkeenku siiyiyo diirka iyo haraggii maxay u doorinaysaan diintii iyo sharciga iyo duugii islaamki iyo dabcigi iyo wanaagii hidaheena doorka dahabka iyo luulka maxay dabarogaysaan midabkeenu degan iyo diga maaha gubataye doofaar sidiis iyo daneer ciiro maahe dambas iyo caddaan iyo raran duugan maahe dunji weeye adigoo dhiib laguma dooro ilaah baa ku deeqo bilaal iyo malaal iyo kuma fiicno doondoone hala deysto kii hore hadlayahow dantiin iyo baldardaaranigaho dhadhacaayad maahae dib weega maantada dirxiga iyo suuska iyo duudka iyo maqalka iyo daldaloolka jaan iyo urta aan damayn iyo dookhada iyo bararka iyo casaan soo dallaha iyo dildilaha cadadad kale eedda maxawga doonteen ma allah mar loo duday lagu diiday midabkii ma dukaan dhib iibshaa inta doolar lala galay dheecaan dareero dufankiisa baranbaro laga dubay markii horaa lagu duugay oogada dambaska iyo raranka iyo madabkaa qofkii dhibay bakha ruuxu gaaro amlay daawaca lala dhaco uu dhaawac degashado ku daraato fooshii in la dooxo loo qoro digtooradu qaliin iyo kala daala tolostii waxa iga dardaarana dumar yahow haddii aad diintii ka furateen dug burjeediseen oo dib u eegi weydeen intaad dabarka goyseen dookiinii raacdeen oo aad durduriseen duul naagta lagu wado gaaliyo dirkeedii awrtii ku dabateen soo dayoobimaysaan durdurkii fardowsaad waxa lagu diyaarshiyo dawga seegi maysaan baan insari waan gartay mursalow markii aad tirinaysay gabaygaagaasi waxaa iiga baxay meelaad leedahay kariimyadan dadku isku caddeeyaan waxaa laga sameeyey diirka baranbarada xaggeed ka keentay diirka baranbarada adigu waa adi waxaan maqlayaan kitaab yar oo la yidhaahdo maaragtay fataawal mar-a baan ku arkay in baranbarada dheecaankeeda laga laga shiiloobaha shiikaa la weydiiyey mota fataawal mar-a wey kitaabkaa la yidhahdaa waxaa sawadeedna shiik baa wuxuu yidhi waxaanu helnay ixsaayaad ah in bahashaa markii hore dufanka baranbarada laga sameeyo oo dufanka baranbarada haddii la shiilo dheexa ay qaado la yaabaa waa tahay meelahan aanu joogno maraykanka iyo waddamadan reer galbeedka waxyaabo intaasi ka badan baa ka dhaca waxaa jira dumar iyagoo siddeetan jira intay qaliin galaan iska soo dhiga shan iyo labaatan jir waxaa jira rag iska dhiga dumar oo inta qaliin lagu sameeyo dumar laga dhigo waxaa jira waxyaabo badan oo aada iyo aada uga sii daran dawada wejiga ay dumarku qaarkood marsadaan haddii aad markaa halkan joogi lahayd qaliilnadaa waaweyn iyo qaabkaa la bedelaya iyo waxaas iyaga maxaad ka odhan lahayd wallahi wallahi sari taasna waa mid kasii daran laakiin maaragtay waa waa wadanay ka waasacon weye sari taasi wadanay ka waasacon weye
hagaag haatan aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto hm waxaan filayaa caawa in faraha la iskula tegi doono marba haddii xaalkii laga war helay
cabdi baa soo degay oo inta wax fahma yidhi naasi kalaan u qaataye ma waxaad i tidhi maryam baa uur leh haa maadiswaashid weligeedba intay badda quustay hadhow tidhaahdaa weligay biyo ma arag afadii baa tidhi hadalkan oy si kale u tidhi baa isagii haddana sii shaki geliyey intuu garabka ka taabtay buu yidhi lilaahi ma uur bay leedahay ma maryam baa uur leh booyaalow goormay maskiintanna u laabeen war gooray u laabeen anigu garan maayee waa inaynu si u gallaa qoftan oo hadday nin leedahayna ay raadsataa hadday ilmo aan shaaciyaysnayn sidana aannu kabaheeda u tuurnaa ilaan sida kuma wada joogayne hadday adiga si kale kula tahayna soo daa afadii baa tidhi cabdi arag inay arrini dhaaman tahay intaa uu hadlayay dhig uma hayne wuxuu ku fakarayey meeshuu wax marin lahaa hadda meel buu iska tusaa mar buu istusay inuu inta baabuur ku qaado oo meel cidlo ah geeyo inuu dilo mar wuxuu is yidhi ma meersataa adoo ka dhigaya sidii adoo waa hore guursaday mar kale wuxuu istusay inuu sidii horay u sasabay haddana intuu u sasabo uu been ka gado mar kale haddana wuxuu istusay inuu ilmaha ka soo baxsho intuu lacag bixiyo takhtarna gado dhanna wuu ku adkaysan kari lahaa iyadoon go'aan laga gaarin ha yeeshee laysla gartay in mar kale laga wada hadlo cabdina raba inuu dhan un ka gaarsiiyo ayaa layska kala tegay gooray galab ahayd cabdina guriga ka maqnaa ayaa afadii maryam u yeertay oo weydiisay naa maryam balkaalay labadooda oo keliya ayaa markaa meesha fadhiya waxaan ku weydiiyey waxaad iiga warantaa waxa kaa buuran maryam baa naxdin caloosha loo dhaafay inay baxdana kuba sigatay balaayoy dadkaaga hurso hadal baa maryam laga dhowrayey iyana way qallashay afadii aragtay in arrini maryam ku dhaaman tahay oo ay si xun uga naxisay iyadoo isla ka yara dadciday tidhi maya waxba adoo nixin waxaad yeelaysaa waxa kani waa iska caadiye ii sheeg hana iga cabsan ilaan anay waajib igu tahay inaan wax kaala qabtee waxba wixii xun ahaan jiray layskama indhasaabee hadba sidii wax uga qabsoomi karaan ayaa looga qabtaa waxaan kuu ballan qaadayaa inaan sidii hooyadaa oo kale kuula kalkaaliyee ii warran maryan oo hubta waxay fali doonto afadan sidan u hadlaysaa markii runta meesha taalla faraha laga saaro baa go'aansatay inay waranto ileen waxba uma dhowrsoonoo furkay tuuraysaaye wejigay inta gacanta marisay oo candhuuf liqday tidhi adigu nixi lahaydaa iyo farxi lahaydaaba runta anoo sheegaya waxa uurka iiga buurani waa ilmo ninkaagaana leh isagaa inta weliba i kufsaday waagaad maqnayd oo dhaawac iigu daray haddana lahankan maanta aan la saaglaynayo igu reebay
gacalo laba goor dhintee way godkiyo iilkaygu ridaa maryan oo weli hadalkii wadaa afadii kor u booday oo baroor qabsatay way rumaysatay hadalka maryan sibaaba loo galayoo wax khafiifay bay u muuqatay waxay bilowday hadal iyo isla hadal naa maxaad tidhi armuuma qabaa oo iga qarinaysaa afadii wareer baa inta galay wax ka saarana in la helo way adkeed arrintii awal maryan joogtay haddana way kaaf iyo addimo dheeraatay oo meelo kaley ku dhiidhiibsatay meelo badan bay dab hulaaqsiisay cabbaar iyadoo laga joogo markii maryan hadashay afaduna in muddo ahba isku buuqaysay ayay mar dambe intay maryan oo qada karinaysa sina u yaaban dul timid ku soo haliishay oo inay rifta u hollatay maryan aragtay in naagtu iyada maaganayd way istaagtay oo istidhi hadday kugu soo duurto iska dhici kaama tabaroonee naagtii haddana dib bay u hakatay intay dib u xisaabtantay waxay istidhi wax hubso ilaan hubsiino hal baa la siistaaye xaajadiina waxay u rogtay inay maryan xog waraysato dabadeedna iyadoo wixii jiraba og ay ku dagaal gasho iyadoo aad uga qanacsan wax sheegsheegid hadaltiro iyo faalana aan waxba diyaar u ahayn bay tidhi waxaan ogahay waa intaa haddaad doonaysid sidii la ii galayna mid aan geli karaya maahoo anaan doonayn afadii baa aad uga xumaatay hadalka inta loo daaray haddana laga xirtay iyadoo aad iyo aad u doonaysay inay dhaqso u ogaato wixii dhacay maryan waxay ahayd qof quus taaganoo ayan sinaba u marayn dabkaa dami haddii la yidhaahdo way sii afuufaysaa maxaa yeelay wax nolol ahoo u haray iyo meelay ka doonto midna uma jeedin naamiyaadan dhegalahayn afadii oo u soo faarumaysatay duufid iyo dagaal maryarna ay diyaar u ahayd baa mar kale sharqani soo yeertay mise waa cabdi hoos baa la wada eegay oo inta hubkii la sitay la dhigay waxaa layska wada dhigay dad qabow oo nabdoon mid kastaase dabka hoosteeda ka kulaaqayay waa middan baaburadiisu cirka gaari doonto
haatanna qaybihii dambe ee barnaamijka caweyska washington ayaynu kusii dhowaanaynaa ee waa qaybtii labaad ee waraysigii uu dhowaanta wariyaha v o eda ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan uu la yeeshay fanaanada caanka ah sahre abuukar sahre dawo waraysigaasi iyo heesaha ku jira ayaa dabcan inoo soo gabagabayn doona barnaamijkeenna caweyska washington haatan aan idinku wareejiyo cabdikaafi sahro bal aan imaado xilligii durdur waa beri baad ahayd kabacdina durdur baad ahayd bal waxaad iiga warantaa taariikhdii durdur goormaad durdur ku biirta sidee baase ugu biirta horta fanaaniinta horta weligeedba way isla shaqayn jireen fanaaniintii waagi horan kaga hadlaya soomaaliya adoo kooxda heegan ku jiraad kooxda horseed la shaqeyna adoo horseedaad waaberi la shaqeynaysa aday de isfahanka fanaaniinta ku xirneed sida marwaayadaha loo wada dhidhigo kooxdan durdurna horta waxaaba alaaw naxariista odageygii hore kooxda guddoomiye ka ahaa asaaskeedii wixeed isagii darag badan oo qaarna hadda dhinteen qaarna noolyihiin marka hadee kolley haddii islaantaada dukaan leedahay ama sokorta adiguna ka miisaysaa moogta koox koox waxay dee adiga faamil ah maadaama de aad waa beri ka tirsanayd odagaagiina wuxuu ka tirsan isagana waa beri mise durdur buu ahaa marka isaga durdur buu ahaa kooxa marka hore waxay ahaayeen bakaka markii dambena durdurtaan ay ka faracantay kabacdina sidii baad waxaad ugu soo biirtay maadaama de odagaagu uu durdur gudoomiye ka ahaa asagii baad kusoo biirtay ha durdur yacni labada kooxoodba waan isku watay so durdur inta badan waxay ahayd koox caweysyada ka tunta caweyska jubba oo kale dee waa berina koox way ahayd wasaaradda warfaafinta ka tirsanayd dee shaqooyinkooda wixii aan ruwaayado ahayn waxayba kala ahayn habeen iyo maalin wixii waa beri laiga baahdana dee ruwaayad waxay ahayd kooxdaydiio dee waktigii laga bahdaba diyaar maaha durdurna kooxdaydii bay ahayd labadaba waan isku wadeerna sahro durdur markii dowladdii ay burburtay wadankii uu macnaha u dhacay dagaalkii sokeeye waad soo baxdeen kooxdiini durdur waxaad timaadeen ethoobiya halkaasi fanaaniin kaleto ethoobiyaana iyo durdur baa isku biiray caweysyo bay ka heesi jireen bandhig fanadyo fara badan bay dhigeen bal taariikhdii xilligaa etoobiya joogtay iyo durdurna waxayna iga taabayaan
horta xamar aan dhanka waxaan kasoo baxnay ninety twogii juun sagaalkeedii waxaanu nimi etoobiya ko waxaan kusoo horumarnay meel nageyle la yidhaahdo kadibna cadisababaan u gudubnay kadibna annaga walba caweys baanu ka tumi jirnay meel rice hotel caweys la yidhahdaanu ka tumi jirnay fanaaniintan etoobiyaanka aad leeda waanu isku biirnayn iskumaanaan biirin annagu durdurta yadaanu hayn iyaguna kooxoodayn laakiin markii barnaamijyo adiga bandhigyo caalami festivaal waxaas la dhigayo waa isku imaan jirna waan ka qayb geli jirnay anaguna anaguna caweyskayagaasaan ka tumi jirnay iyo dee barnaamijyada shogooyga gaarka aanu leenaanu dhigi jirnay
kabacdi halkaasi heeso miyaad kusoo waa cajilad baanu ku duubnay oo kamid yahay heeskan aan qaaday rabo adig ku cuskane
waa hees wadani heeskaasi hees wadani haa heestaas waxaa la sameeyey adiga waxaa la sameeyey ninety onekii markii dagaalada qaxi laga soo noqday waxaa sameeyey midhaha allah u naxariistay maxamuud tukaale cismaan oo abwaan hobolada waaberi ahaa ayaa sameeyey heestaas dee uu soomaaliya ugu duceynayo uu leeyahay ilaahayu yacni waxaan nagu dhacay waa ciqaab haddaan wax yar kaaga qaada heestaasna waxa weye rabbow adig ku cuskano baryan kugu cabanayo calaa calaa horsane cuqubadii aan gelneen jannada kuugu casinaan ciqaabteedii helne ilaahowna cafiyo dhibaatada cam ahaan carigayaga maanta taal casiisow naga korqaad casiisow naga korqaad rabbow cirkiiyo dhulkiiyo carshiga nabad nooga naadi
ilaa qowla cafiyo dhibaatada camahan carigayaga masarta hadiisow naga korqaan hadiisow naga korqaan rabbow cirkiyo dhulkiyo carshiga nabadooga naadi
sahro ka bacdi waad soo baxday Een, waxaad iiga warantaa bal markii aad timid een, maraykankan oo wadankan aad timid Een, fankaagii meeshii baad ka sii waday Een, een, bal heesahan cusub ee dambe ee sanadkan cusub iyo aan ku jirnay labaiyo toban kun iyo- eh, shan- labada kun iyo afar iyo tobanka iyo saddex iyo tobankii aanu soo dhaafnay bal heesaha cusub ee aad kusoo dartay heesahaagii horeeto maxaa ka mid a waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo jacayl waa ugbaad
yaa iskale heestan eryadeeda iyo laxankeeda sameeyey heestan abwaan saleebaan baasho muuse ku magac dheer awga oo hargeysa jooga waqtiga xaaladka magaceeda bal loo macne maxaa maxaa maxaa loogala jeeda yacnii dadkii jacaylkiiba wejiya siduu abwaanka kolay abwaanka ku- ku fiicnaan laha inuu si fiican u faahfaahiyo laakiin aniga kolay si aan u qaatay aragtidayda yacni jacaylka weji aanu lahayn baa loo sameeyey marka waxaa leeyahy jacaylka yacni magaciisii ujeedadiisa aan la bedelin jacaylku siduu ahaa haa een ha loo daayo sahrooy bal fanka kii hore iyo ka dambe markii dee muddaad kusoo jirtay fankii horead soo aragtay kan dambaa hadda ku jirta ood aragtaa oo dee heesaan cusube macaan oo adigiyo gobolkan ohio maraykanka jooga iyo hargeysa fanaaniintii eh, maaragtay eh, abwaanintii joogta aad heesaa ku samaynaysid bal ka waran fank labadii fankeebaa taabasha iyo macna leh
anigu horta dadku isku aragti macna horta fankii hore ay la wanaagsan markaad eh, qofba waa siduu ku bilaaba anigu koley koox waa beriyo kale koox badan ahayd oo ciyaartooy lahayd muusishana jilaal lahayd ruwaayada la dhigaya barnaamijyada faneeda la dhigaya yaan kasoo bilaabay horta kadibna durdur oo dee intaasoo qof oo dee muusika ku dhinac taagan yihiin ood heesaysid oo- laakiin fanka hadda jira cajarad lasoo tumo c d ayaad ku heesaysaa yani kole fanka life marka wax loo tumayo life bandka wax ka fiican ma lahan qabaa ani kole fikradayda saar ahaan hala inkastoo dadkana ay da- dhalinyaro badan oo de yaan xaqirin iyagana ay dadaaleen oo dee wixii toban qof lagu tumayay ay hal organ ku tumaan way dadaaleen hase ahaanta kolley waxbaa kasii maqan waxa kasii macaan marka wixii laysla wada helo way kasii macaanta kolley ani waxa ila qurux badnaa markii halkaas xandal iiga tumayey maxamed cali alla yarxamik halkaas iila taagnaa organka halkaas maxamed karaame iila taagnaa xasxujeer de kooxdii sasa loo wada boodboodayay markaas jawi gaara ayay lahayd Jawi gaara.
xitaa adiga xitaa way isbedelaysaa dadka ku daawanayana waad raali gelin karaysaa laakiin markaad halkaa keligaa uu soo taagantahay naftigaada adigaa caashi dadka ku daawanaya kugu sii Way kula caajisay.
Kule laakiin marka way kala qurux badan tahay walaan iskaara ahaan waxaanu soo gaarnay xilligii aanu barnaamijkeena soo gabagabaysan lahayn iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay wakhtigaadna siisay waadna ku mahadsan tahay saad uga qayb qaadatay barnaamijka caweyska v o a ee washington
sidaad qalbigiiyo qalbiga calosha ka doonaysee hasees wuu wajibayo sidaad qalbigiiyo qalbiga calosha ka doonaysee hasees wuu wajibayo wada beerteen xalfada midhigiisa oo waaris iyo wanaag Wada beerteen